waxaa xalay xarunta v o wda stuudiyaheeda magaalada washington nagu soo booqday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif galeydh oo haatana xubinka baarlamaanka soomaaliya waraysi dheer oo uu laanta af soomaaliga ugaga warramay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen qaabkii ay u dhaceen doorashooyinkii madaxweyne iyo kuwii guddoomiyaha baarlamaanka xaaladda soomaaliya ee haatan gaar ahaana magaalada muqdisho iyo qaraxyada ka dhacaya magaalooyinka laga shaaray ururka al-shabaab iyo doorashooyinka deegaanka ee ka qabsoomay dhowaan somalilan iyo sidoo kale amniga deegaanada puntland ayuu dhammaantood arrimahaasi waxa uu uga warramay caashe ibraahim aadan caashe cuud waraysigan oo qayb ka mida aanu saaka idin maqashiin doono ugu horreyn caasho waxay weydiisay bal sida uu warko xaaladda soomaaliya iyo qaabka ay waxu socdaan intii ka dambeysay dhismaha dowladda cusub ee haatan ka jirta dalka soomaaliya
dee wuxuu waa cusub yihiinba wuxuuba hadda soomaaliya oo intaasoo burbur ah iyo intaasoo dagaalo sokeeya ah iyo intaasoo faragelin badan ama ha noqoto gobolada aynu deriskanahay ama international communitygaba ay weli ayan ka dhammaanin wuxuuna waa cusub yihiin bilow cusub bay u egyihiin dhowr arrimoodoo taaganna meesha waa jiraan oo indhahan aan laga qarsan karin arrinta ugu horeysana waa arrinta nabadgelyada xamar hadda waxaan maqlayay waxbaa qaraxyo iyobaa ka dhacdhacay magaaladaas markana wafdi u socday markuu kusii socday markuu ka socdayna waxbaa dhacay waxaan odran karaa kuwaasu aad bay uga la difan yihiin dee wixii horey jiray magaalada gudaheeda lagu dagaalamayey ciidamo ay mar walba ku dagaalamayeen hadda waxaad moodaa meeshii in lagu kala baxay lagu kala adkaaday siday hadda wuxuu egyihiin qaraxyadanuna de meel walba adduunka waa ka dhacayaan laakiin arinta nabadgelyada magaalada muqdisho iyo wadankoo dhanba mudnaanta koowaad taasaa leh wax badan oo hadda muuqda oo aan odran karo isbeddel ah oo bilow ah na ma uu jiro haddaan ciidan qaran uusan jirin ama ciidamadan ama boliis ha noqdeen ama militarigaba ha noqdeen ayan ayan dhismin oo saraakiil xulashiya ayan meesha ayan mas-uul ka ahayn oo wixii gunnooyinkoodii mushaharooyinkoodii wuxoodii ayan helaynin ciidamadan oo laga yaabo inay maleeshiyooyin beela ka soo jeeda ay markii hore ku bilaabmeen dhibaatada nabadgelyadu runtii ma xasilayso ma caga dhiganayso haddii aan arrintaa wax laga qaban mar walbana waxaa sal wixii la qabanayo o dhan oo arrintaa nabadgelyada ilaahbaa nabadgelyo gacantiisa ay ku jirtaa marka arrintaasu waa arrin weli taagan qabya waa halkeedii meelo ay wax ka bilbilaabmeen oo aada moodo in ay dhibaatooyin hadda ka aloosan yihiinna waaba jiraa dalka intiisa kale waxaan maqmaqlayaa uun dhibaatooyin la sheegayo puntlandta ka socda waxaan ogahay oo kolley iyana maalmaha la sheegayy doorashooyin ka dhacay oo dowladaha hoose iyo somaliland oo iyana hargeysa lafteeda hadda dhibaatooyin laga sheegayo waxaad tiri dowladda soomaaliya ama waxaad moodaa in lagu kala baxay magaalada muqdisho amnigeedii uu haatan fiican yaho qaraxyo un ay dhacaan ilaa iyo hadda al-shabaab oy dowladdu la dirartay ilaa iyo hadda saameyn bay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya intaas qaraxyo abaabulan baa dhaca oo halkii tallaabo ay qaadaanba ee dad fara badan dhibaato kasoo gaartaa marka ma la dhihi karaa al-shabaab dowladdu way ka adkaatay dowladda iyo inta taageereysa ciidamadan amisom guul bay ka gaadheen runtii dagaalkoodii magaalada muqdisho iyo banaadir ciidamadii dhowrkii sane ugu dambeeyey magaalada xooggeeda gacanta ku hayey waa ka baxeen micnaheedii ma aha shabaab in uu meesha ka wada baxay shabaab waa la ogyahay haddii ciidamadoodii laga gacan sarreeya ama lagaga adkaaday magaalada xamar micnaheedii ma aha waa suuleenoo waa meesha waa ka baxeen waa la ogyahay xamartay joogaan intaan meesha joogayba waa maqlaynay dad afraad la dilayo waa maqlaynay qaraxyada intaan joogay dhowr qarax baaba dhacay marka ciidamada dowladda soomaaliyed iyo ciidamada amisom ilaa heer guul waa ka gaadheen xoogaggii shabaab ee magaalada ku sugnaa waa waa laga gacan sarreeya waa lagaga adkaaday waa magaaladana waa ka baxeen micnahoodii ma aha shabaab waa dad soomaaliya dhallinyaro soomaaliya weeye magaaladana inay ku jiraan waa la ogyahay arrinta nabadgelyaduna midna waa xabadda laysu qaadanayo midna waa arrin siyaasadeed iyo wadahadal iyo in laysu yimaado oo arrimahan laga wada doodo intuu shabaab ogol yahay ma aan ogi anigu waa maqlayay madaxweynaha oo leh wixii nabad ogol ee in la wada hadlo ogolba cafis baa la siinayaa diyaar baanu nahay inaan la hadalno kolley taasaan anigu rajaynayaa in hadday wax ka suurtogeli doonto laakiin shabaab ma arrintiisi ma dhammaanin madaxweynaha dowladda soomaaliya waxa uu kasoo laabtay safar uu ugu maqnaa wadanka turkiga turkigan waxaad moodaa in beryahan dambe ay wadamadii kale shisheeyey in soomaaliya ay uga soo soko marayso marka bal ra'yigaaga iyo ka siyaasiyan turkiga waxa uu ka damacsan yahay soomaaliya iyo waxaad is leedahay turkiga wuu la qaban karaa soomaaliya maxay tahay turki waa wadan ummadda soomaalida taariikh dheer wadan kule weeye waa wadan xitaa intaan europeansku iman joogi jiray oo xukumi jiray magaalooyinka xeebaha magaalada berbera masaajidka ugu weynaya ilaa iminka dhisan turkigaa dhisay biyaha magaalada berbere ilaa iminka laga cabo turkigaa dhisay nineteen centurygii waxaan u malaynayaa hay-ad lighthouse bahashan manaaradanba maraakiibta iyo ay soo raacaane turkigu calaamooyinkaasu weli waa jiraan iyadoo laleeyahay xamar meel la tegi kara maaha prime ministerka turkiga iyo xaaskiisi yaa meeshaa tegey waxayna ahayd mid adduunku lagu baraarugay oo lagu kacay waxaana qabaa oo aaminsanahay turkigu inuu wax badan raba inuu soomaaliya ka qabto waxaan qabaa hadday turkigu helaan dowlad soomaaliyeed iyo hay-ada soomaaliyeed inay turkigu diyaar u yihiin inay wax badan soomaaliya la qabtaan wadooyin xamar dib u dhisaan wadooyinka dhisaan dekeda dhisaan airbortka dhisaan waxaan u malaynayaa weli dowladda soomaalida iyo shacbiga soomaalida yaan helin inay iyaku is-abaabulaan ismaamulaan siday uga faa'iidaysan lahaayeen waxaad ka warantaa marka haddaan gudbo dhinaca khaatumo maamulka khaatumo waxaad ka mid ahayd dadkii aasaaskiisa wax ku lahaa bal waxaad ka warantaa ood noo sharaxdaa khaatumo waxay tahay khaatuma waxay tahay waxaan baa moodaya hadda aad in looga dheragsan yahay laakiin waa ogahay voice of america kolley dareen baa reer khaatuma qabaan voice of america inayan siinin fursad ay qadiyadooda kaga warramaan oo marba meeshay wax marayaan sida ay meelaha kale uga warramaan voice of america inayan uga helin access ama ay arrimahooda kaga bogan karaan aan si yaroo kooban u idhaaho khaatuma waxay tahay ummadda dhulka ku nool sool sanaag iyo cayn inay dareemeen inay u baahan yihiin inay is-abaabulaan maamul yar samaystaan oo arrimahooda ay kaga bogtaan arrinta nabadgelyada ee dhulka sooliya sanaag cayn gudaheeda lafteedaaba nabadgelye u baahan niman dhallinyaro ah oo haddaan ciidamo gobol ama degmo ayan jirin qaran laba waaye si nabadgelyada gacanta loogu hayaa wax sahlan maaha maamulkaa ta ugu weyne waxay ahayd in nabadgelyada sooliya sanaag iyo caynna gacanta lagu qabto ummaddanu aayaheeda ka taliso wixii horumar ah ee iyaku ay qabsan karaanna ay qabsadaan wixii intaa mucaawanooyin badan baa adduunweynuhu ay soomaaliya somalilan iyo puntland siiyaan laakiin dadka dhulka ku nooli waxay dareemeen inaan soomaaliya iyo somalilan iyo puntland midkoodna macaawanooyinka magacooda lagu bixiyo xitaa ee laleeyahay waa loo gudbinaya abaaraha meesha ka dhacay ummad dhan baa barakacday haddana mar qura wax somalilan iyo puntland uga yimi ma ayan jirin hadda dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey dadku markaa waxay nin walba gacmihiisu biyo kaga dhergaa waxay dadkii u arkeen inay dantooda tahay inay iyaku ismaamulaan aayahooda ka taliyaan micnahooda taasuna ma aha meel kale inay sii aadayaane khaatuma waxay kaga gedisan tahay somalilan doole annaku waa ka go'nay soomaaliya iyo puntland maamuladeeda oo u isticmaala maamul ahaan inay yidhaahaan sida aanu rabno haddaana la helinanana waa waxay ku gorgortamaan ka dhigan midnimada soomaalida khaatuma mar walba waxaa loo dhisay haddana ilaa iminkana u taagan tahay midnimada soomaalida cali khaliif aad baan ku gartay inkastood ku bilowday weerar aad ku qaaday idaacadda v o a horta idaacadda v o a haddii aan si qayaxan kugu sheego idaacadda v o a waxaa quseeya halkii uu waryaallo halkii uu waryaalana kama gabato laakiin haddaan kusoo noqono arrintan ku saabsan tusaale ahaan oo kale markaan hadda khaatumo usoo laabto oo kale waxaa jira rag reer khaatumo ah oo gobollada sooliya sanaag degan oo saddexdii maamul ku jira somalilan wasiiro ka ah puntland wasiiro ka ah dowladdii dhexe ku jira maxay iyagii horta reer khaatumo ama dadkii degaankaasi deganaa intay isu yimaadaan hal dhinac isugu raaci laayihiin marka ugu horreysa caasha waxaan u malaynayaa bikulli ixtiraam war badan baa adiga iyo voice americaba idinku dhiman khaatumo dad badan baa dega sooliya sanaag iyo cayn afraad baad ka hadlaysaa u malayn maayo beel soomaaliyeed oo sida dadku dhulkaa ku nooli ay u midaysan yihiin ee arrimahooda u gorfeeyeen ee mid waddanka gudihiisa jooga iyo mid dibaddiisa joogaba ay uga wada tashadeen saddexdii sane ee ugu dambaysay ee shirar waddanka dibaddiisa iyo gudihiisaba ugu qabsadeen ma filayo beel kale oo soomaaliyeed inay jirto maxaa marka dhaliyey in saddexdii maamulba ay ku jiraan oo somalilan ay joogaan puntland ay maamulkiisii ku jiraan oo dowladdii dhexe ay ku jiraan maxaa su-aasheed haddaad fahamtay waxay ahayd maxaa haddii midnimada aad sheegayso ay jirto anigoon kuguba diidanayn inay hal meel isku raacaan oo hal dhinac isugu bayraan horta iyagii oo yaa yidhi mad bilmithaal hadda somalilan beel baad degta dowladda dhexay ka mid yihiin dowladda jabuutay ka mid yihiin dowladaha iban gobolka etoobiyay ka mid yihiin waxa yaab leh waxaa dadka sooliya sanaag iyo cayn loo tilmaamayo afraad qofku fardi lama xukumi karo hadduu wasiir ka noqonayo hargeyse iyo hadduu wasiir ka noqonayo ama qaarkood iban baarlamaan ku-sheegyada meeshaa jira ay ka mid noqonayaan dad ka wakiila ma aha hadday ka wakiil yihiin ummadda intooda dibadda joogta iyo inta gudahooda joogta dadka beeshaas waxay leeyihiin saddex iyo toban isim waxay leeyihiin ilaa boqol caaqil shirkaa taleex lagu qabtay saddex iyo tobankooduba waa joogeen saddex iyo tobanka isim ilaa lixdan iyo toddoba caaqil baa jiray haddaad itustid ama sheeko ku maqashay beel kale oo soomaaliya oo dadkoodii jaaliyadaha dibadda joogay culimmadoodii kuwo hore worlodsu ahaa kuwo baayac mushtarah intuba isu yimaadeen oo arrintoodii ishor fadhiisteen oo go'aansadeen maamulka inuu sameeyo haddaad haysid cid kaloo saas samaysid runtii waa jeclaan laha waxay ii noqonaysaa arrin aqoon yari ama warla-aan iga haysa markaad fiiriso oo kale maamulka puntland oo kale wuxuu inta badan ku celceliyaa in khaatumo maamulkii puntland dhul ka mida inuu yahay khaatumo adinkuma ogasha intaasi dee u malayn maayo inay jirto wakhtigan qarankan koob iyo labaatanaad dad shacbi oo aad deris tihiin inay odhan karaan annakaa idiin talinayna puntland haddii abtirsiino iyo laga hadlayo sheeko bereleyda soomaalida wax la wadaagaa waa jiraan iyo wax la sheego in la wadaago taasu micnaheedu maaha anaa kugu amar ku taaglaynaya oo markaa odhanaya anag annagaa ku xukumayna arrinta meesha taallaa waxa weeye waa jirtay bishii ogost kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo siddeeddii in dadka beelaha dhulkaa dega ay isu yimaadeen oo iyadan cidna la khasbin ay dhaheen maamul baan wada samaysanaynaa waa run waa wada samaysteen laakiin wixii ay ka filayeen markay ka waayeen laa ikraha fiddiin waxay noqotay inay yidhaahaan annaka nama anfacaan annakaana tashanayna annagaana maamulka iyaga samaysanayna puntlandna maamulka puntlandna kuma khasbi karo inuu yidhaaho annagayna hoos yimaadaan maamulka puntland baarlamaanka soomaaliyeed bay ku jiraan khaatumana baarlamaanka soomaaliyeed bay ku jirtaa qarankay ka wadmeen awoodda shacbiga iyo dadka yaa le taa iyagaana ka talinaya cid wakhtigan la khasbi karaana ma jirto awooday puntland ku khasabtana maba leh waa garta marka haddaan dhinaca kale dib ugu laabto arrinta somalilan oo kale somalilan doorashooyinkii degaanada dhowaan ka dhacay maalmihii lasoo dhaafayba natiijooyinkooda ay soo baxayeen markaad iyagana fiiriso maxay kula tahay walaahi ma hayo natiijooyinka anigu ma aanan internetka iyo ma fiirin waa maqlayaa doorashooyinka iyo waxaasaa dhacay haddii burco iyo berberiya hargeysa cid ka footaysay burco iyo berberiya hargeysay ka talinayaan kama talinayaan meelahan dadka somalilan waa la yaqaanaa shalay ma aanan dhalan beelaa wada dega meeshaas haddii ay isu imanayaan oo ku tashanayaan oo iyaku ay odhanayaan danbaa iskeen badnaye aan nabadna wada sahmino oo aynu wada raadinno waxaynu wada leenahayna aan samayno waqooyi ahaan xitaa danaheenna aynu wada raadinno midnimada soomaaliyeedna meel uga soo wada jeesanno u malayn maayo inay isku diidayaan waa garta cali khaliif marka haddaan usoo laabto su-aal gaara adiga ka shaksiyan waxaa tahay nin muddo dheer siyaasadda soomaaliya kusoo jiray welina ah nin aan siyaasaddii ka daalin oo siyaasaddii weli damac badan saad muddo uu uga jiro marka mustaqbalka maxaad damacsan tahay siyaasaddii soomaaliya ma dib baad ugu laabanaysaa ma ka joogaysaa maxaa qorshe kuwa adiga shaksiyan waxa aniga qorshe ii ah hadda anigu baarlamaankanba ku jira soomaaliyeed doorashadii baarlamaankana waaba ka qayb galay arrimaha aniga aad iyo aad iyo aad ii khuseeya waa kow soomaaliya oo nabad lagu soo dabaalo midnimada soomaaliyeed oo lagu tuuntuunsado waxyaalo welwel igelinaya oo badanina way jiraan oo arrintan hadda somalilan ay ka kow tahay arrimo laga sheegayo iyo dareen hadda ka muuqda jubbooyinkana welwel bay igu hayaan fardi soomaaliyeed baanahay magaca ummadda soomaaliyeed baan wax ku bartay wax ku noqday nin hadda lagu hanuuninayo ma ihi soomaaliya maanta hiil u baahan tahay u hiili intaan anigu noolahay waxaan ku tala jiraa inaan xil gaara iska saaro sidii nabad dhulkaas iyo ummaddaas ay nabad ugu wada noolaan lahayd midnimadeedana ay loo sugi lahaa dalalka aan deriska nahayna nabad lagula noolaado waxyaalaha aniga iigu waaweyn ee aan jeclahay waa kuwaas haddii ay ii muuqato qof anigoo hadda odhanaya mansabkaasaan u tartamaya maa haddana baarlamaankanba ku jiraa howlo badan baana baarlamaanka u yaalla dastuurkii in la dhammaystiro oo la ansixiyo in la raadiyo nabad wadahadallo iyo dib u heshiisiin soomaaliyeed in la abbaaro oo dowladdanu ay iska xirsaarto baarlamaankanu iska xirsaaro si allaala sidii wadahadallada lagu gaari lahaa oo ay ugu horreysa arrintaas somalilan yaan ku mintidayaa waxaan hadda odhanayo dee baarlamaankana waaba ku jira baarlamaankana waxaan u malaynaya afar sano oo dambe waa jiraya maxamed sheekh cismaan oo aan ku kalsoonahay baa guddoomiyaha baarlamaanka ah isagaan la shaqaynayaa guddiyada baarlamaankaan la shaqaynayaa arrimaha aan qabo inay mudan yihiin in mar walba baarlamaanku ka doodana waxaan qabaa codkayga iyo doodayda itaa inaan saa uga qayb galo brofesor cali khaliif galeydh oo u warramayey wariyahayaga caashe ibraahim caashe cuud qaybtaas ayaana u dambeysay waraysigii dheeraa ee aanu kula yeelanay stuudiyaha idaacadda voice of america ee washington halkaad weli nagala socotaan waa voice of america